bismillaahi araxmaan araxiim ilaahay baa mahadle marka hore dadaalkan wuxuu soo socday muddo dheer oo qaadanaya laba sano iyo bar marka xigta jaamacaddan casaasideeda iyo waxaa keenay sabab uu ahaa maadaama la arkay baahi aada u fara badan inay ka jirto waddanka soomaaliya gaar ahaan puntland si gaara weliba gobolka sanaag waxaa sanad kasta soo qalin jabiyay arday boqolaal kor u dhaafaysa oo arday ah secondariga iskuolka kasoo baxa oo dhowr jon secondary oo gaaraya ardayda badankoodu ma helaan jaamacado inay dibadda ama dalkaba ka galaan waxay ku dhamaystaan iyagoo fursado waxbarasho sare ah aan gelin tan xigta waxa weeye secondaryada badanaa looma helo macalimiin mataqaanaa ku filan oo dhigta oo tababaran weli waa ku yaryihiin waa si gaara marka loo eego gobolka guud ahaanna dee soomaaliya o dhan ama puntland ba stiil waxaa moodaa waxbarashada in loo baahan yahay in xaggeeda la xoojiyo ay qeyb weyn ka qaadanayso marka marka xigta markii duruufahaas o dhan la arkay waxay qaadatay in la go-aansado in jaamacad gobolku u baahan yahay jaamacaddaana waxaa loo bixiyey makhir university waxaana laga furayaa magaalada badhan marka waxaana lafdhabar u ah jaamacadda asaasideeda iyo waxa ka dambeeyey cid taaliyadda dibadda joogta ee gobolka kasoo jeeda waxayna ka helayaan caawimaad naftooda iyo adigu ciddii kale la kaashan karan hadday hay-ada caalamiya tahay waxaa la go-aansaday in mataqaanaa barnaamijka jaamacadda ah kuliyado badatay ay ka koobnaato oo dhowr iyo toban gaaraya markii laanalasgaray ama mataqaan la baaray laakiin muhiimadda koowaad waxaa hadda la saaray in laba kuliyadood lagu bilaabo kuliyadda waxbarashada ee bachelor of education iyo kuliyadda i t da ama computer scienceska ee bachelor of of of science and information technology waxaa kaloo laysla arkay markii la go-aansay labada kuliyadood in la furo ardayda galaysa secondaryada soo dhameysa gobolka ama puntland oo dhanba inay si manhaj kala duwan dhigtaan maadaama manhajyo kala duwan dhigtaan ama aqoontoodu isku mid ahayn luqadooduna aanay adkayn waxaa la go-aansaday in kooras ka horeeya ama barnaamij ka horeeyo lix bilood qaadanaya oo semester zero ah oo ardada intaanay labada kuliyadoodkii kala gelin loo dhigayo waxyaabaha sayniskii sida physicskii chemistrygii biologigii xisaabtii luqaddii ingiliiska ahayd combyuter adigu ardayda waxaa la rabaa in lixdaa bilood lagu dhiso aqoontooda oo laissoo gaarsiyo heer ay la qabsan karaan jaamacadda barnaamijkaasaa la go-aansaday barnaamij hay-ad jaamacadda waxaa markaa garwadeenka ah oo kuwa jaaliyadda dibadda iyo aqoon-yahaniintu u doorteen inuu garwadeenka noqdo professor cali cabdiraxmaan xirsi oo garwadeenka ah aniguna waxaan ka hayay jaamacadda bayska mataqaana ama saldhigga baran agaasimaha gudaha isku duwaridaya
waa tahay si keliya jaamacadda la fura wax sahlan maahan marka hawshaas iminka xagee bay idin mareysaa
meel sidaan sheegayba meel fiican bay noo mareysaa hadda jaamacadda waxaa la siiyey dhul ay dhisan doonto jaamacaddu sida korija weynahay dhulkaa waxa laga qabtay magaalada baran waxaanse rabnaa maadaama dhulkii dhisneyn inaan ku shaqeyno dhisme ku yaala magaalada baran oo class roomiskii meeshii ardada wax lagu bari lahaa iyo xafiisyadiiba noosii noqonaya waxyaabaha budgetka iyo mataqaanaa saacidaada weyn na waxaan ka helaynaa jaaliyadda dibadda joogta kuwa gudahana insha allah waan rajeyneynaa
ma la diyaariyey macalimiintii wax ka dhigi lahaa jaamacaddaas
ha jaamacadda hadda maadaama aynu rabno lixda bilood oo hore in ardada lagu dhiso waxaa hadda noo diyaara macalimiintii sayniska kala duwanaa iyo luuqada waxaa dhigi lahaa laakiin macalimiintii kuliyadda dhigi lahaa muddadan lixda bilood ah baa wadahadal noo socda in macalimiinta lagu soo dhammaystiro iyo manhajka iyo waxyaabaha ay dhigi lahaayeen
waxaad sheegtay in jaaliyada idinka taageerayaan jaamacaddan iyo sidii ay u hergeli lahayd markaad fiirisid gobolkaasina gaar ahaan xaruntiisa ee dhanka deegaanada puntland ee baran miyay jiraan wax jaamacado kale oo halkaa ku yaal
maya wax jaamacad kale oo halkaa ku taalla ma jirto waa sababta keentay baahida ah in jaamacad gobolka laga furo si gaarana dadku dee uga faa'iidaystaan ardada faraha badan oo kasoo baxaysa si guudna dee puntland ama soomaaliya o dhan ama geeska africa o dhan ay uga faa'iidaystaan
jaaliyadaha idin taageeraya aad sheegteen dalalkee bay ku nool yihiin tan xigta maxay idinka taageerayaan ma dhanka qarashaadka macalimiinta mise dhismaha jaamacadda
jaaliyada marka koowaad waxay ku nool yihiin dibadday u badan yihiin haddeen dhehno north america sida maraykanka canada ingiriiska yurubta kale maxaan dhahaa carabta sida kuwait iyo imaaraadka marka wadanka waxaan dhihi karnaa adugu waa dibadda oo dhan bay ku badan yihiin majoratigood dibadda xagga yurub iyo heer galbeedka ay joogaan waxay naga caawimayaan dhinaca kharashaadka maxaan ku dhahaa budgetka ku baxaya ama miisaaniyadda ku baxaysa waxbarashada macalimiinta hadday ahaan lahayd iyo waxyaabaha kale oo dhan xagga dhismaha laakiin waxa naga caawimaya insha allah aan rajeynaynaa oo hay-ada caalami ah oo badan qaaday in labada kuliyadood iyo xafiisyadooda ay ku dhamaystiraan inta kooraskan lixda bilood ah socdo
marka si keli ma jiraan hay-ado dhanka waxbarashada quseeya sida wasaaradda waxbarashada oo kale oo aad u gudbiseen barnaamijkan jaamacaddan maqri university aad kaga furaysaan xarunta gobolka sanaag ee baran oo ballanqaadyo aad ka hesheen
maya xagga dowladda haddii la eego barnaamijkan weli mataqaanaa wax saacidaada kama helin maadaama daraysan ay duruufo iska jiraan dhaqaale iyo waxyaabaha dowladda waxaan hadda uma gudbin laakiin waxaan rajeynaynaa inaan sida ugu dhaqsaha badan la xiriirno xagga registrationka iyo xagga kaleba howlahaas oo dhan inaan insha allah u gudbino
ugu dambeyntii ma jiraan arday iminka idin diiwaan gashan oo jaamacadda wax ka baran doono maxaase u sheegi kartaa maadaama jaamacad laga hirgelinayo gobolka sanaag oo aan ognahay in arday badan ah oo gobolkaasi wax kusoo bartay ay jaamacadaha ka dhigtaan magaalooyinka boosaaso gaalkacyo iyo garow oo kale
ha ardayda hadda waxaan sidaan rabay inaan ku xusaba barnaamijkan lixda bilood ah oo ardada lagu dhisayo aan u bixinay student upgrading program ama barnaamijka sare u qaadidda ardayda wuxuu bilaabmayaa bisha tobnaad bartamaheeda ee sanadkan aynu joogno hadda bilba inaga xigta waa hadda maanta iyo wixii ka dambeeya noo bilaabmaya aan isbuucan rajeynaynaa diiwaangelintii ardayda gobolka oo dhan sanaagna waa maraynaa jaamacaddu ma furna only sanaag ama ardada kasoo jeeda waxay u furan tahay puntland soomaali oo dhan iyo geeska africa dadka ku nool ama dadka af soomaaliya ku hadlo o dhan cid kastana way soo abaligalayn kartaa inkastoo aan u dejinay mataqaanaa siidad cayiman ama maxaan dhaha kuraas cayiman in ardadu jaamacaddu qaadato oo sidaan waxbarashada tayadeeda u ilaalino arday kooban baan qaadanaynaa ardaydaana waxaan ku saleynaynaa ku dooranaynaa aqoontooda marka xigta gobolada ama degmada kasoo jeedaan inaan hal dhinac u badan si dhif ugu noqdo arday ugu dhan gobolka sanaag iyo puntland oo dhan waxaan rabnaa inaan siidadka cayiman aan siino insha allah waxaan rajeynayaa macalimiin ajnabi ah kooraskan lixda bilood ah waxaan rajeynaynaa macalimiin ajnabi inay nagala qayb qaadan doonaan xagga luuqadda baan rajeynaynaa inaan macalimiin u keensano sakariye xaaji saciid agaasimaha jaamacadda maqri university oo laga hirgeliyey magaalada baran ee xarunta gobolka sanaag si toosna duruusteeda jaamacaddaas ay u bilaaban doonaan bisha tobanaad bartamaheeda inagu soo aadan sakariye aad baad umahadsan tahay idinka aada u mudan maadaama jaanis iyo fursad noo siiseen inaan dadka u gudbino dadkao dhanna aad baan ugu mahad celinaynaa intii ka qayb qaadata ciddii mataqaanaa damacsanba inay na taageerto